saakana waxaynu bilaabanay unay waddadii halbowlaha magaalada u ahayd ee ahayd labada kilomitir ee la samaynayey waddadatan waxaa dhisaya waddada tani waxaa la dhisayaa waa laba kilomitir waa ilaa barxadda ilaa iyo curubo lacagta ku baxaysaa waa laba boqol iyo konton kun oo dollar labadaa boqol iyo kontonka kun oo dollar waxay ka timi halkii dollar ee dadweynaha la saaray ee korontada iyo biyaha ahaa weeye waxaa qandaraaska qaatay shirkad la yidhahda t t n insha allah annagu saakay shaqadan waxaa wadda waa dowladda hoose dowladda hoose waxay samaynaysaa inay samayso set kliinkii waddada hareeraheeda in la banneeyo oo ay bannayso markaa kabacdina shirkaddii ama kambaniga qaatay qandaraaska kan qaatay inuu shaqadii ka bilaabo insha allah ilaa laba kilomitir iyo wax weheliya ayay noqon doontaa dhismaha kan waddada tan lacagta lagu bixiyey wuxuu ka soo jeedaa waa halkaa cidda qandaraaska qaatana waa cidda qaabka loo dhisaya wuxuu noqon doonaa insha allah bidnillahi alkariim qaabkii gogasha ahaa ee wasaaradaha la dhigay insha allah ayay noqon doontaa waxaana la ilaalin doonaa waddada tan kuwaalitigeeda quality control badan bay yeelan doontaa waxaana la ilaalinayaa waxaan noqonaynaa jecelnahay insha allah waddo u qalanta tii hore inay noqoto iyaduna inta barxadda barxadda ilaa iyo curuba waa la samaynaya insha allah bidnillahi alkariim waxaanu jecelnahay waddadii gogasha mid ahayd in la dhiso taasay noqon doontaa oo la ilaaliyey inay noqoto waddo quality ma leh waxaanu leenahay annagu injineeraanu leenahay waxaanu leenahay kuwa quality shirkadda laftigeeda ku dhex jira baanu leenahay quality controlkeeda ilaalinaya wax subax yoomayna waa la taagnaan doonaa wixii la dhigaya baa la ogaan doonaa qaabka loo garaacayaa la ilaalinayaa kontaroolkeedu wuu adkaan doonaa waxaanuna doonaynaa wax dhaxalgal ah oo taariikhda gasha inay noqoto waddada la dhisi doono insha allah bidnillah kariim shacabka waxaanu faraynaa wixii ay la baxeen horta oo lacagta ahayd oo halka doolar ahayd ee korontada iyo biyaha lagu saaray maanta meesha ay taagan tahay waa arkaamiin iyo horumarka ay samaysay waxaanu leenahay horta marka ugu horraysa miisaanka aakhiro allah ugu daro ciddii la baxday tan labaadna waxaannu ugu baaqaynaa oo leenahay hal dollar baad awal bixiseen markii aad aragtaa niin waddada tani inaad laba ka dhigtaa niin si waddooyin badan iyo isbitaallada laftigeeda loogaga shaqeeyo iskutashi in la sameeyo